halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a
waa galab jimcaha waana sagaalka bisha ogast sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacaddana waxaa halkan galabta si wada jirayda kala socodsiin doona sahre ciidla nuur iyo anigoo hadda xakiin maxamuud shirwac
jimco wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay qodobadaad idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida kulan duco ah oo maanta magaalada muqdisho loogu qabtay guddoomiyihii gobolka banaadir ee dhowaanta lagu dilay qaraxii halkaasi ka dhacay oo uu madaxweynaha soomaaliyana ka hadlay inay qof maskiin ah oo waxba garanaynin ay ku soo dhex daraan dadka oo noo eg oo qaarkood aan u naxariisanayno ay ka raadiyaan halkaas inay dhibaato ka sameeyaan oo haldoorkeenna ay ku dhibaateeyaan waa meeshii ugu dambaysay waxaa loo baahan yahay inaan geesinimo ka qaadno waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aanu ku eegayno baadhitaanka qaraxaasi uu guddoomiyuhu ku dhintay iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno doorashooyinka la qorshaynayo inay dhowaan ka qabsoomaan maamul goboleedka jubbaland meeshaan nidaam baa jira dawli ah nidaamka dawliga ahaa oo dastuurka iyo xeerarka u degsanaa isticmaalayo wuxuu dastuurka u ogolaana fulinayo ayaa doorashada maamulayey musharaxiintana xaq bay u leeyihiin saan la soconnana musharaxiintu guddiga way shireen way wada hadleen saaray adoo aada u mahadsan horta saaxiibka maxamuud sayin aad waxaa u fiicnaan lahay ilahay inuu ka cabsado doorasho xor iyo xalaalna uma socdo wanaag inuu meesha ka dhacana ma rabo fiican oo xataa boqolkiiba kontona wax u maamulana ma rabo
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay walaac ka qabto hannaanka doorashada lagu wado in dhowaan ay ka dhacdo jubbaland oo ay sheegtay in ay ka soo gaarayaan cabashooyin beelaha siyaasiyiinta musharaxiinta iyo shacabka jubbaland kuwaasoo ka cabanaya hannaanka lagu soo xulay ee odayaasha qaabka loo keenayo xildhibaanada iyo sida lagu maamulayo doorashada iyagoo oo ka dalbaday in maamulka jubbaland in liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulaya la waafajiyo diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxaa kaloo ay ka dalbatay in marka hore la dhammaystiro soo xulista xubnaha golaha wakiilada baarlamaanka jubbaland kadibna baarlamaanka cusub iska dhex doorto guddida doorashooyinka guddoonka golaha iyo madaxweynaha iyo weliba in doorashadu ku dhacdo hanaan daah furan oo xor iyo xalaala waxaa kaloo ay dowladda soomaaliya sheegtay in natiijo kasta oo ka soo baxda doorashadaasi aanan la aqoonsan doonin haddii sida hadalka loo dhigay aanay marin habraaca doorashada ee dowladda federaalka hadalkan ayaa lagu shaaciyey war-saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya arrintan ayaa sii xoojinaysa khilaafka ka taagan hannaanka doorasho ee jubbaland iyadoo hore dowladda federaalku uga soo horjeesatay qaabka ay wax u socdaan qaramada midoobay iyo midooda afrika iyo weliba urur goboleedka igaad ayaa iyaguna dalbaday in doorashadu ay noqoto mid madax bannaan oo dadka tartamaya ay helaan xorriyad in ka badan laba milyan oo qof oo muslimiina oo ka kala yimid dunida daafaheeda ayaa ku sugan dalka sacuudi arabiya si ay u gutaan waajibaadka xajka oo sannad walba muslimiinta caalamka intii awoodda ay isugu tagaan xaramka muslimiinta sannadkan gudanaysa waajibaadka xajka ayaa maanta isku diyaarinaya si ay berri u tegi lahaayeen buurta carafa iyagoo caawa ka baxaya musdalifa wareegyada kala duwan ee muslimiinta xajaysa ay maraan maalmaha soo socda waxaa ka mida tegitaanka buurta carafa dhagax tuurka shaydaanka dawaafka kabcada iyo cabitaanka biyaha samsamka ah ee barakaysan oo muslimiintu u cabbaan dawo ahaan iyo weliba daahirinta quluubta iyo jidhka iyo sifo kasta oo ay u niyoodaan sanadkanna waxaa xajka si gaara loogu casuumay dad gaadhaya laba boqol oo qof oo ka mida dadkii ka badbaaday masaajidkii ku yaalay dalka new zealand ee weerarka lagu qaaday iyo eheladii dadkii ku dhintay oo ay dadkaas tiradoodu gaadhaysay koob iyo konton qof dadkaasi waxaa xajka ku casuumay boqortooyada sacuudi arabiya dalka indiya ayaa maanta fudaydiyey culays ay hore u saareen gobolka kashmiir si ay dadka muslimiinta ee gobolkaasi u badan ay u tukadaan salaada jimcaha gobolkan lagu muransan yahay ayaa muddo shan maalmood ah ku jiray xanibaado u diiday inay dadku adeegsadaan isgaarsiinta madaxa booliska ee kashmiir ee dhanka indiya bilbaga sing ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay in dadka loo ogol yahay inay ku tukadaan goobaha u dhow taasina aanay waxa yaraadi saarnayn balse aanay ka gudbi karin aaggooda
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maanta lagu dilay dhowr qof oo uu ku jiro ganacsado caanka ahaa islamarkaana noqday wasiir iyo xildhibaan allaha u naxariistay cali aadan marguus ganacsada cali marguus ayaa lagu dilay beertiis oo ku taala magaalada baydhabo warbixintan faahfaahsanna waxaa noo soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh tirada dhimashada ayaa maraysa shan ruux iyadoo saddex ka midna ay yihiin dad shacaba oo aan waxba galabsan waxaa ka mid ah dadka la dilay ganacsado caan ka ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo lagu magacaabi jiray cali marguus waxaa la dilay ganacsada cali marguus xilli uu ku sugnaa beertiisa oo ku taalla duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dilka shanta ruux waxa uu salka ku hayaa aana qabiil waxaana xaaladda magaalada baydhabo ay u eg tahay maanta mid kacsan odayaal iyo xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa wada dadaallo lagu qaboojinayo xaaladda kacsan mana jirto ilaa iyo hadda go'aan rasmi oo shantan ruux dilkooda ay ka gaareen maamulka iyo odayaasha dilka maanta ka dhacay magaalada baydhabo iyo duleedka magaalada ayaa la xidhiidha muran ka dhashay dhul iyadoo ganacsadahana la dilay isagoo aan ka warqabin oo ku sugnaa gudaha beertiisa allaha u naxariistay cali marguus wuxuu ahaa qof aad horumar uga sameeyey ganacsiga iyo beeraha wuxuuna ahaa shakhsi bulshada ku dhiirigelin jiray tacabka iyo wax soo saarka in la horumariyo toddobaad ka hor ayay ahayd markii uu ka hadlayay bandhiga baydhabo oo uu ka mid ahaa ganacsada cali marguus dadkii ku soo bandhigayay dalagyada ay beerayeen bandhigun oo laha bandhi ku haay wax soo saarka beeralayda baydhabo oo laha ka bandhi ku haay khudaartun isin arag u haytan i misgeedun i caanadaas i saliidda may ku kooban yihin khudaarta haddii aana ka maraya basalla arag u haytan ansalaatada arag u haytan koostada arag u haytan barbarooniga arag u haytan basbaaska arag u haytan i qasabka misgeeda misgeedoy geley digir sisan oo yoona nooyo eh loos gabalday caano gaal oo saafe eh si moorada lahankumaali ee lahanbiraan si kastaba ha ahaatee dilalka aanooyinka qabiil ayaa saamayn ku yeesha bulshada waxaana la beegsadaa dadka haldoorka oo muhiim u ah bulshada mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay kulan ducaa oo loo sameeyey guddoomiyihii gobolka ahaana duqi magaalada muqdisho allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cismaan oo dhowaan ku geeriyooday qaraxa lagu weeraray xarunta gobolka munaasibada lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee banaadir stadium ee magaalada muqdisho ayaa dhinaca kalena garoonkaasi loogu magacdaray injineer yariisow madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadaasi waxaana warbixin amurtaasi ku saabsan muqdisho nooga soo diray waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle madaxweyne maxamed cabdulaahi oo ka hadlaya isku soo bah duco ah oo loo sameeyey guddoomiyihii hore gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer yariisow ayaa soo hadal qaada dagaalka dowladiisa ay kula jirto al-shabaab isagoo xuseyn uu soo mara marxado kala duwan cadowga nahaya oo aan dagaalka kula jirno wuxuu soo socday muddo dheer marxalado badanna waa soo maray oo kala duwan wuxuu hadda taagan yahay waxay taagan yihiin inay isqarxiyaan inay isqarxiyaan yay taagan yihiin markii ay u babacdhigi waayeen ciidamadeenna geesiyaasha ah oo hadda markii ugu dambaysay ay ka qabsadeen maxaan ku idhaahdaa berrire iyo mubaarag iyo owdhegle uma baacdhigi karaan madaxweynaha ayaa sheegay al-shabaab xilligan inay isticmaalayaan xeelado cusub iyagoo isticmaalaya dadka weliba ku wada aan u nakhariisano ayuu ka sheegay fagaaraha laakiin inay qof maskiin ah oo waxba garanaynin ay ku soo dhex daraan dadka oo noo eg oo qaarkood aan u naxariisanayno ay ka raadiyaan halkaas inay dhibaato ka sameeyaan oo haldoorkeenna ay ku dhibaateeyaan waa meeshii ugu dambaysay waxaa loo baahan yahay inaan geesinimo ka qaadno inaan dhiiranaan ka qaadno inaan xoojinno la dagaalankooda inaan adkeenno amnigeenna inaan adkeenno wada shaqaynteenna madaxweynaha ayaa ugu dambeyn kaga dhawaaqay garoonka kubadda cagta conis stadium in laga bilaabo maalinta loogu magacdaray guddoomiyihii geeriyooday injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yariisow maanta waxaan ugu magac darnay stadia coni stadiumkan waxaan ugu magac darnay cabdiraxmaan cumar cismaan cismaan cabdiraxmaan yariisow yaan ugu magac darnay sacrificku soo maray naftiisa u huray waa naga mudnaa intaan iyo in ka badan qof kasta oo halyeey ah oo waddankan wax ku kordhiya contribution sameeyana sidaas yaan u xasuusanaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waa ka adkaanaynaa cadowga meel kasta ay joogaanna waa ugu tagaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaanan ka qaadaynaa wixii dhacay geesinimo iyo adadkeen yaan ka qaadaynaa wasaaradda amniga gudahana maanta war ayay ka soo saartay qarashkii ka dhacay aqalka dowladda hoose kaasay ku geeriyoodeen guddoomiyaal degmo agaasimayaal iyo duqii muqdisho wasaaraddu waxay sheegtay qaraxa inay furisay ruuxa weynay ah oo ahayd mid ka mida dadka qaba baahiyaha gaarka ah kana tirsaneed shaqaalaha aqalka dowladda hoose warka waxaa lagu sheegay in labada gabdhood oo mid isqarxisay aysan marin hannaankii hubintii loo baahnaa ee shaqaalaysiinta marka loo eego wasaaradda amniga gudaha ayaa sidoo kale xustay in ruuxan haweeneyda isqarxiyey qaba baahiyaha gaarka ah madaxda gobolka u muujiyaan caadifad gaar ah maadaama baahi gaaray qabtay balse ay ka faa'iidaysto sidaasi wasaaradda amniga tafaasiil intaasi dheeraada ka mayso bixin marka laga raabo inay sheegto inay jiraan dad loo soo qabqabtay qaraxaasi cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in laba haweene ay ku lug lahaayeen qaraxii afariyo labaatankii bishii julaay ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho lagu dilay duqii muqdisho iyo dad kale haddaba warbixin amuurahaasi ku saabsan oo la xidhiidha warkaasi ay soo saartay dowladda soomaaliya iyo baadhitaano uu ku sameeyeyba waxaa inoo haya haaruun macruuf dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in laba haween ah ay ku lug lahaayeen qaraxii afariyo labaatankii bishii julaay ee aynu soo dhaafnay lala beegsaday guriga dowladda hoose ee magaalada muqdisho laguna dilay duqii magaalada iyo siddeed qof oo kale dowladdu waxay sheegtay in gabadhaysa soo miidaamisa ay qabtay baahiyaha gaarka ah islamarkaana ay ku tagrifashay caadifadii loo hayay dowladdu waxaa kaloo ay sheegtay in weerarkaasi ay ku gacan siisay gabadh kale oo iyada la shaqaynaysay dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in labada haweenka ah ay qaateen fasaxyo isku dhow islamarkaana ay u safreen dhulka ay ka taliyaan ururka al-shabaab waxay sidoo kale dowladdu sheegtay in baadhitaankii loo baahnaa aan la marsiinin markii la shaqaalaysiinayay labadaasi qof ee dumarka ah haddaba dowladda soomaaliya ma shaacin magacyada labada qof ee dumarka ah laakiin baadhitaan ay samaysay idaacadda voice of america gaar ahaan barnaamijka galka baarista ayaan ku ogaanay in labada gabdhood ay magacyo qalad ah siiyeen dowladda soomaaliya markii la shaqaalaysiinayey gabadha ay dowladdu sheegtay inay isqarxisay ayaa in muddo ah isticmaalaysay magaca basiire cabdi maxamed laakiin magaceeda dhabta ah waa maryan sida uu ogaaday galka baaristu gabadha labaad ayaa iyana ku shaqaynaysay magaca deggan hase yeeshee magaceeda dhabta ah waa hodan waxay sidoo kale hodan ka been sheegtay iskuulka ay dhiganaysay markii shaqada la qorayay hodan waxaa la aaminsan yahay inay weerarkaasi ka badbaaday islamarkaana ay u baxsatay dhulka uu ka taliyo ururka al-shabaab baaristaasi waxaa kaloo aan ku ogaanay in markii ay fasaxa qaateen labada gabdhood ay fasaxaasi ku horraysay hodan kadibna maryan ayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldegyadii xorriyadda soomaaliya ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda juulaay wararka aannu ka helay dhinaca amnigu waxa ay sheegayaan in maryan ay ku dadaashay inay ka qayb gasho munaasabadaha lix iyo labaatanka juun iyo kowda juulaay oo labadaba uu ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya hase yeeshee waxaa baaritaan ku jira inay doonayeen inay bartilmaameedsadaan madaxweynaha iyo in kale sidoo kale waxaa baadhitaan ku jirta inay labada munaasabadoodba ka qayb galeen wararka kale ee dhinaca amniga ee aynu helay waxa ay sheegayaan in laba digniinood ay bixiyeen laamaha amnigu kuwaasi oo ku saabsan weerarro dhici kara mid ka mida labada digniinood waxa uu si gaar ah u tilmaamayey in weerarkaasi lala beegsan karo xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho wararka kale ee dhinaca amnigu waxa ay sheegayaan in ka hor intii aysan fasaxa aadin maryan ay u tegtay allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan ayna u sheegtay inay u tegayso dhakhtar ku yaala dalka hindiya taasi oo ay ka been sheegtay sida ay xogaha amnigu sheegeen waxaa kaloo ay wararku sheegeen in guddoomiya injineer cabdiraxmaan cumar yariisow uu siiyey maryan lacag dhan toban kun oo dollar si ay isugu soo dhoweyso waxaa kaloo aan baaritaankaasi ku ogaanay in maalintii uu qaraxu dhacayay labada gabdhood midkoodna aan lagu samaynin baaritaan islamarkaana ay ka gudbeen goobihii baadhitaanka iyadoo aan wax baadhitaana lagu samaynin wararka amnigu waxay intaas ku dareen in gabadhii baaritaanka ku samayn lahayd xilligaasi ay u baxday wakhti kooban oo biririf ah labadaasi gabdhood ayaa la sheegay inay markaasi kadib tegeen xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir islamarkaana ay ka codsadeen inay la kulmaan hase yeeshee kaaliyihii guddoomiyaha ayaa ku adkaystay inuu mashquulsan yahay oo uusan qaabili karin guddoomiyaha degmada xamarweyne cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir waxa uu ku dhaawacmay weerarkaasi waxa uu ka warramayaa sida ay wax u dhaceen horta shirka waa shir arbaco kasta la qabto waxa uuna ku saabsanaa shir la yidhaahdo tubaha saas ogtahay xukuumaddu waxay samaysay qorsho oo loogu magac diray tubaha tubtan waxay kamid tahay tubta dhaqaalaha gaar ahaan waxaana looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta caasimadda sida saha laamiyada nalaynta iyo canshuuraha iyo nadaafadda iyo bidix soo celinta ayaa laga hadlayay marka saacaddu markay ahayd toban saac aan ku qeyrtay iyo bar ayaa waxaa mar urarka war helnay nin kastoo dhulka jiifa anigoo shaksiyan markaan ka hadlo waxaan soo kacay anigoo gacanta bengigsanayo oo dhulka fadhiyo oo maskaxdeeduna ay maqan tahay kadibna waxaan kusoo baraarugay anoo isweydiinayo waxaa meesha ka dhacay markaan kor u fiiriyey waxaan arkay cid igu soo daadanayso waxaan islamarkii igu soo dhacday qarax in anigu nala egtay kadib ayaa waxyar tartiib tartiib maskaxdayda usoo laabatay aan ogaaday inaan joogo xaruntii gobolka banaadir uu shirka ka socday waxaan maaday inaan soo kaco waan kici waayey laakiin markii dambe ayaa niyadda waxaan ku fikiray haddii sidaan aan kusii joogo in cadowga uu nagu soo galo halkaas uu nagu xabadeeyo sidaasi ayaan soo baxay oo si xoog leh aan soo istaagay sidaasi marka qaraxii uu u dhacay laakiin anigu maqal ahaan xitaa qaraxa ma maqal anuu dhulka yaalla maka arka markuna dowladda soomaaliya ayaa maanta xus duco ah u qabatay guddoomiyihii gobolka banaadir waxaana garoonkii hore ee kubadda cagta ee banaadir loogu magac daray injineer yariisow
haaruun macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa v o e washington
galab wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale dhammaantiinba dhegeystayaal waa v o a washington idinka soo gaaraysa haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka waxaa inoo haysa saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aan asbuucan ku eegi doonno doorashada madaxtinimo ee maamulka jubbaland oo lagu wado in bishaan gudaheeda ay ka qabsoonto gudaha magaalada kismaayo iyadoo durbaba laga dareemayo magaalada xiisadda la xiriirta habka doorashada oo ay ku kala aragti duwan yihiin dhinacyada shalay waxaa war-saxaafadeed uu soo saaray urur goboleedka igad ay ku sheegeen in jubbaland looga fadhiyo inay ka qabsoonto doorasho xor ah oo xalaal iyadoo haddii doorashada jubbaland ay hagaagtana la sheegay inay tusaale fiican u tahay horumarka deganaanshiyaha iyo nabadda soomaaliya isla igad shalay waxa ay la kulmeen eeraboodka magaalada kismaayo hogaamiyaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka qaarkood waxaa sidoo kaleeto xubnaha musharaxiinta iyo qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee aanan ahayn dhinaca maamulka jubbaland ay shalay ayaguna doorteen markii ay sheegeen inay ku qanci waayeen guddiga doorashada ee jubbaland guddi doorasho oo ka kooban koob iyo toban xubnood haddaba wakhtigan waa sidee xaaladda doorasho ee jubbaland waxaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqadaadda toddobaadka oo ay marti igu yihiin madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mida musharaxiinta maamulka jubbaland labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada kismaayo iyo sidoo kaleeto brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo isagoo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan magaalada nairobi soo dhowaada dhammaantiinba ugu horrayntii waxaan siinayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan bal xaggiina maamulka jubbaland sideed wax u wadaan wakhtigan bismillahi raxmaan raxiim sahre aad baamaadsan tahay saad la socoto sahre hadda adduunyada maanta waa hal suulo wax badan oo bini aadamka ku kala qabtoon ma jiraan jubbaland doorashadeeda meel fiican bay maraysaa saad la socotana mandatekii iyo xulashadii golaha baarlamaanka cusbaa baa lagu jiraa la siin lahaa waxaa xigi doona doorashadii madaxtooyada marka doorashadii baarlamaanka guddiga doorashada madaxa bannaan baa wado sida dastuurkaba uu qabo jubbaland jadwal bay sameeyeen marxalado fara badan baa lasoo mariyay wejiyo kala gedisan maanta waxay taagan tahay odayadii oo soo xulay xildhibaanadii waxa inoo xe- waxa inoo xeg waxaa weeyaan in xildhibaanadii cid ilaahay u nasiibo uu ku guulaysto la kurmiyo la dhaariyo ayagana ay guddoonkooda doortaan kadibna doorashadii madaxweynaha la galo tahay bal dhinaca kaleeto maanta iyaguna waxa ay doorteen een, guddiga doorashada u matalaya amaba guddiga doorashada ee jubbaland ayay maantana dhinacii mucaaradka amaba musharaxiinta aanan maamulka wakhtigan ka midka ahayn ay doorteen iyo odayaashii dhaqanka qaarkood een, xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig waa musharax wakhtigan u taagan xilka madaxtinimo ee jubbaland waxa uuna ka mid yahay dhinacii doortay ayaguna guddigan doorashada soo dhawow mudane xidig bismillaahi raxmaan iraxiim saara waa ku salaamaya adigii akhyaarta talaba waa salaamayaa madaxweynaha ku-xigeenka xilku ka dhammaaday saaxiibkii maxamed sayid in badan baan salaamayaa intaa kadib saara annagu xaaladda meesha ay marayso waxay noogu muuqataa maamulka hadda xilka hayay ee waktigu ka dhammaaday inay dhiseen guddi doorasho si kastaba ha ku dhisaan guddigaasina uu noqday guddi u adeegaya hal murashax oo keliya iyagoo ka leexday in ay noqdaan guddi dhexdhexaada oo murashaxiintoo dhan u adeegaya waxay samaysteen habraac iyo shuruudo iyaga jeebkooda oo ay kala shaqeeyeen maamulka hadda xilku ka dhammaaday ee doonaya inuu kusoo noqdo waxay qorteen ugaasyo iyaga u gaar ah waxay samaysteen xildhibaano iyagu ay soo xusheen ayay rabaan inay samaystaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jubbaland maxamuud sayid oo waktigoodi uu hadda dhammaaday wuxuu leeyahay odayaashii iyo dadkii iyo hawshii sida uu uga hadlaayo isaga shaksiyan waa madaxweyne ku-xigeenkii hore dabcan hadda madaxweyne ku-xigeen baa waktigii waa dhammaaday waa caretaker ama sii hayeyaal ugaasiyada marka xataa qoys qoys loo sii kala baxo isaga qoyskiisa ugaasiyadii soo jireenka ahaa qayb badan oo kamid a ayaa banaan ka joogta oo ay ka saareen liiska waa taasoo macnaheedu tahay na nama ayibsana oo hawshayada sida aan rabno inaan wax u qorano iyo sida aan rabno inaan shaarka iyado sida ekeysin ayuu kasoo horjeesan doonaa beelaha kalena waa la wada mid taas ayaa tusaale cad ku filan waay waa tahay maxamuud sayid aansiye maadaama isaga aad soo hadal qaaday si gaar ah ma jirtaa in aad odayaashii dhaqanka ama salaadiintii dhaqanka ee jubbaland ee soo jireenka ahaa ee la yaqaanay aad ka saarteen meesha oo kuwo kale oo jeebkiina aad samaysateen sahra bismillahi raxmaan raxiim saaxiibkii waa salaamayaa horta midaan raba inaan caddeeyo waxaa weeye horta maamul xil kama dhamaadee cid la doortay buu xilka ka dhammaadaa waxaa xilka ka dhammaanayo waa golihii baarlamaanka jubbaland oo afar sano la siiyey iyo madaxweynihii jubbaland oo la doortay oo muddadiisii la doortay oo waajibaadka la siiyey weli ay dhiman tahayna ka dhamaan laakiin jubbaland waa maamul maamulka waa jirayaa waa hay-ado dawladeed oo dhisan oo jirayo oo sii soconayo dadka ama baarlamaanka cusub na baarlamaanka hore xilka kala wareegi doonaa markii la dhaariyo madaxweynuhuna markii la dhaariyo madaxweynaha ama asaa kusoo noqonaya ama cidda kale ku guulaysato xilka ku wareejinayaa horta dawlad wakti kama dhaco kamana dhamaado maamul saaxiibka Waa t- tan- dowladnimada meesha ka bax haddii dowladnimada meesha intay ka baxdo shabhada aan noqono nitoox iyo qabiil iyo guruub basid aan ku noqono waa wax kale laakiin annaga hadda soo faar meesha wax marayaan waa meeshaan kuu sheegay xildhibaankuna dadkii shaaciyey inuu musharax u noqonayo tartanka xilka madaxweynenimada ayuu ku jiray oo bulsho badan buu la shiray shirar badan buu qabtay inuu damacaa leeyahay laakiin nasi daro registrationkii uu ku heli lahaa xuquuqda musharaxnimo muusan qaadan oo kuma guuleysan marka maanta waa xildhibaan saaxiibkaya jubbalandna hore usoo dhisay haddana aan filayo inuu dhisi doono haddii alla yidhi midda odayaasha Mhm.
midda odayaasha odayaashii jubbaland waa la waa la casuumay guddiga doorashada madaxa banaan baa casuumay deegaanadii oo dhanna way tageen wadatashi bay sameeyeen odayaasha xaqa u yeeshay inay xildhibaanada soo xulaanna way keeneen marka laba oday oo dadkii la casuumay ahaabaa banaanka ka noqday broceska haddii ninety eight percent haddii la hayo oy laba oday banaanka ka noqdeen labadaasna waxaan rajaynaynaa inaan qancino oy broceska kusoo noqdaan haddii alla waa tahay een marka arrintan aad ayay buuq u dhalisay odayaashii dhaqanka ururada bulshada rayidka ee qaar ka mida musharaxiinta hadda xilkaas u taagan kulamo ayay yeesheen shalayto warbaahintay la hadleen iikaada wax yar ee xidig aan kugu soo noqdo hal daqiiqo marka maxamuud sayid aadan adiga ayaan weli rabaa inaan kugu soo noqdo intaanan gaarin xubinta ka ah doodan dhexdhexaadka ee rofeor cabdiwahab sheekh cabdisamed haddii adinka aad laba oday oo keliya aad leedihiin dabcan oday kastana qabaa'il ayuu matalaa dad ayuu meesha u joogaa haddii ay noqoto inaad odayaal kale abuurteen soo xaaladii unma sii xumeynayso jigjig meeshaada joog sida maanta ayaguba ay guddi horleh u magacaabeen oo doorasho maxay dhalinaysaa arrintan cawaaqibkeeda xaasha lilah sahar horta annaga ma nihin dad odayaal abuura ama doorta odayaasha qaab bay ku yimaadaan beelay matalaan waa duubab soo jireenna odayaasha jubbalandna maanta lama dhisin waxay soo martay laba sano oo kumeel gaara afar sano doorashada dowladnimo waday intaaba odayaasha soo dhisayey oo registerka ahaa oo caalamka laga yaqaano oo adiguba internet maanta gugalgaraysaad ka arkaysa bay guddiga casuumeen dhammaan waxay aqbaleen waa yimaadeen laba oday oo odayaasha kamid ahaa oo dadkii lagu casuumay ahaa ayay noo sheegeen guddiga inayna kusoo biirin oo ay processkii iyo foomamkii odayaasha qaadanayen xildhibaanada ay kusoo xulayeen ayna ka gadoomin inta kale ninety eight percent baan dhihi karnaa ama maxay ahayde markii laba loo qaybiyo lixdan ama toddobaatan oday oo la casuumay oo xaq ulahayd inay wax xulaan laba ka maqan ay noqoto labada oday oo ka maqanna guddigaa wada xaashood u socdaa inay iyaga arrimahoodii ama waxay ka diidiideen laga qanciyo ama nabadoono kale oo ayaga maxay ahayde isku beel yihiin ay wax soo gudbiyaan middaa musharaxnimada musharaxiintu musharax baa nahay guddigan dooranayaa on magacaabayaa haddii adduunyada meesha kaga taalla ma naqaano meesha nidaam baa jira dawli ah nidaamka dawliga ahaa oo dastuurka iyo xeerarka u degsanaa isticmaalayo wuxuu dastuurka u ogolaana fulinayo ayaa doorashada maamulayay musharaxiintana xaq bay uleeyihiin saan la soconana musharaxiintu guddiga way shireen way wada hadleen dhexdhexaad bay u wada ahayeen dhammaan musharaxiinta registrationkii baa laisugu yimid rag baa qeyb qeyb baa diiday qeyb baa qaadatay qeybta diiday oo saaxiibka xidda kamid ahaa guddiga way casuumeen waxay ka cabanayaan inay dhegeystaan kuma ay guulaysan ay umaadaan marka hadii taa waxaa loo qaadan karaa inay ka tanasuleen musharaxnimadii marka waxaan odhan lahaa haddaad musharaxnimada ka tanasusheen haddee maalin kale ay imaan doontaayo afar sanoba berri baa imaanaysaaye dalkiina iyo dadkiina u furo waxaan maanta jirinna ha abuurina nidaamkaxaylakaun bayna wada anfacayo waya saara saara adoo mahadsan horta arrinta ku saabsan odayaasha saaxiibkay waa ka xumahay madaxweyeenka sayid siduu u dhigay sax ma aha bal hadduu xataa labada kusoo koobay labada kismaayay ku sugan yihiin almost intaan xasuusto saddex wiig ama labadii wiiga lasoo dhaafay kismaayay ku sugan yihiin horta ma maqna intaas keliyana ma aha ugu yaraan shan iyo labaatan ugaas iyo suldaan iyo nabadoon ayaa maanta igad kula kulmay xarunta u n-ka ee magaalada kismaayo oo waraaqahooda iyo dukumentigooda hor airportka oo waraaqahooda iyo dukumentigooda hordhigay shan iyo labaatan kaana sida ay sheegayaan waxaa lagu bedelay dad kale oo iyagu ay jeebkooda ka qorteen saaxiibkay sayid iyo saaxiibadiis ay jeebkooda ka qorteen salaadiinta dhaqanka soomaaliyeedna ma aha sida askarta loo qoro in askarigana la hoseeyo mid kalena la keensada ma aha waa soo jireen dhaqana oo sooyaala oo taariikhdooda la yaqaano mana laga been sheegi karo mana noqon karto xaalad yar oo doorasho in dhaqanka soomaaliyeed loo burburiyo kuwo kalena loo abuuro taana ma dhici karto waa mid midda ah xeerarka iyo shuruucda xeerarka iyo shuruucda kuwii hore u degsanaa iska daaya kuwii maalintii khamiistii ay degsadeen toddoba iyo labaatan bisha ay degsadeen ay degsadeen oo ay lee uu leeyahay registrationka way diideen registrationkooda shuruudaha ku qoran sahra waa aragtay waxaa ku qoran murashixii isdiiwaan gelinayo toban xildhibaan waa inuu usoo siibdaa tobankii xildhibaanna ilaa hadda lama hayo su-aasha waxay tahay tobanka murashaxiinta hadda diwaan gashan aawa aawa xildhibaanadii usoo saxiixee tobanka xagiiga keenay taariikhda la sameeyey waxay ahayd khamiis duhurkiia lasoo saaray gelinka dambe khamiis oo aan la shaqeynayn oo la ogyahay xafiisyadooda in laga tago jamco lama shaqeynayo sabtiga subaxiina waxaa la deadlineki waa dhacay whichis aanay absolute wax procedure iyo nidaamoo la maray aanu jirin banki account aanu jirin waad aragtay waraaqaha ay soo saareen adduunka o dhani waa haystaa intaa marka laga tago magacaabista guddiga doorashada anagu magacaabayno ee golaha badbaadada ka tashaday ee odayaasha mid shan iyo laba dafirin bulshadaas samaysata sharciga bulshadu sharcigii ay samaysatay maxamuud sayid iyo tiimkiisa ayaa ku xadgudbay oo burburiyey waa dacwooteen
andhameeyo saar andhameeyo andhameeyo taas mar hadday timid waxa weeye bulshadii go-aan bay qaadatay in ay samaystaan guddi doorasho isla mar ahaantaana ay la yimaadaan nidaam dadku ay wada aamini karaan guddiga laftiina ma la afduuli karo saddex qof iyo afar qof ma afduuli karayso bulshada waaya beesha caalamka aad la hadasheen igad ayaad la fadhiisateen oo aeroboortka wataasaa een tiro intaasi laga hogaamiyaal dhaqan iyo ay la joogeen een shalayto hadda waxaa muuqato adinka laftirkiina deg deg ayaa idinka muuqanaya arrinta xiisad ayay sii abuuri kartaa inaad samayseen guddi iyadoo uu jiro guddi kale maxaad uga warsugi weydeen xataa cabashidiina aad gudbiseen iyo waxa beesha caalamku ay ku jawaabtaiyo dowladda dhexe intaba ciddaad u hadal dirteen saara waxaan usugi weynay waxaan noo muuqatay saaxiibkayga radka ku jira maxamuud anoo aad u ixtiraamaya iyo saaxiibadii in ay doonayaan inay xildhibaano qortaan olreadyna xildhibaanada ay hadda soo saari doonaan laba bilood ka hor waa u qornaayeen ay xasan maxaan ku yidhahdaa proof in oo maxaan ku yidhahdaa laba bilood ka hor ay u qornaayeen odayaashan hadda oo macamilka badankooda ee ay samaysteen waxa weye waa formalita ay marayaan waxay rabaan inay dadka tusaan in odayaal wax soo qorayaan hal xabo oo ay soo qorayaan ma jirto iyadoo caan laba bilood ka hor waa u qornaayeen taas waa wax la ogyahay intaa marka laysku wada daro oo ayna iyagii maamulka ahaa ay xadgudubkaa samaynayaan caalamka annaga waa tusnay waa arkeen soomaali baa nahay annagaa wax isla le doorasho waxay ka dhacdaa dowlad goboleedyada soomaaliyeed oo dhan waxay ka dhacdaa dowladda federaalka oo dhan intaasoo sanay ka dhacaysay waxa weeye noocyada ay doorasha u dhacda waa la yaqaanaa noocyadaa waa inay u dhacdaa waxaa la yidhi oo ay ku darsadeen saddex ii keen mid baan kala baxaya adduunka xaggay taallaa waa ceeb waa fadeexad waa meelka dhac waa wax laga xishoodo waa dad ka baqaya inay doorasho galaan waa dad doonaya inay ku noolaadaan maxaan ku yidhaha la ii tanaasulo iyo waxay la tartamaan waayo keligeyba maaragtay meesha soo istaagay ma shaqaynaysa waxaasi waxa ogolaadaan doorasho xor iyo xalaala odayga dhaqanku ha madax banaanaado beeshiisa hala tashado hal qof ha soo galo kursigiiba toddobaatan iyo shan xildhibaan halkaa ha lagu xareeyo sanduuq dhalaa hala dhigo caalamka goobjoog ha ka noqdo qofkii halkaa kasoo baxa haddii maxamuud sayid kasoo baxana waa la shaqaynayna haddii axmed maxamed islaan kasoo baxa waa la shaqaynaynaa haddii sidi kasoo baxa ama qof kale kasoo baxana waa lagu khasbaya in lala shaqeeya laakiin anaa saan raba ka yeelayo ma dhacayso meel adduunka ka dhacdaana ma jirto wax yar ii kaadiya marka labadiinaba aan aado dhinacaasi waa ku siin doonaa qodobkaaga hayso waa ku siin doonaa waxaan jeclaan lahaa inaan profesor cabdiwahaab aan siiyo bal ugu horreyntii labadiina dhinac wax ka baxsan aragti ka baxsan profesor soo dhowow waad maqashaa dhinacyada jubbaland doorashadii waktigeedii aad ayuu u dhow yahay haddana xiisado horle inay abuurmayaan ayaa muuqato oo xataa dadka magaalada sida inoo sheegayaan marka maxaad oran lahayd saare waxaad moodaa in yani jubbaland ay haraynayso duruur coladeed iyo jawi coladeed maarata waxaad moodaa waddada loo qaadayo doorashada inay qodax qodaxaan badan tahay oo dhagxaan badan tahay waxaa meesha aan ka marnayn in gacmo shisheeye ay meesha ku jiraan ama ama gacmo micnaha yani caalami inay ku jiraan ama gobo ama waddamada jiraanka ha ahaadaana ama wada waddamada carbeed ha ahaadaana ama dowladda dhexba ahaata taa marka waxay keentay marka danooyin fara badan oo isburinaya meesha inay yimaadaan haddii marka ummadda soomaaliya ay isu tanaasuli leedahay oo micnaha caqligu talin layahay khidmadda ay talin leedahay ayadoo maanta yani xidig iyo maaratay iyo maaratay maxamuud sayid labanaba maanta saaxiib oo walaalo ah oo intay fadhiistaan maanta masiirka ummadda ay ka talin layihiin ayaan darada soomaaliya haystay kamida maaragtay maxaa yeelay dadkani waxa weeyaan in hadda colaad hore la geliyo oo maanta wiil soomaaliya meesha uu ku dhinto mas-uulkeeda waxaa qaadan doono cidda maarata mas-uulka ka ayaa qaadan doonta taarikhdan way qari doontaa haddii aan la baajinin oon isu tanaasulin oo micnaa compromise aanan la samaynin doorashadaa ma dhici karta laba arrimoodu ma dhici karta mid waxa weeyaan hadday qolooyin ku shubtaan oo ay dhahaan maarata ka soo qaad tusaalahaan ka soo qaad in micnaha yani yani madaxweynaha imanka talada haya maxamed yani maxamed maxamed yani madooda ku axmed maxamed islaan hadduu wuxuu wuxuu way axmed maxamed islaan hadduu ku shubto waxaa dhici karta marka inuu waayo legitimacy micnaha yani oo micnaha dowladda dhexe inuu waayo suurtagal ama wadamo qaar ay ku gacan seeraan haddii dowladda dhexe cid ay wadato ay ku shubatana waxa weeyaan colaad ba marka yani gobolka haraynaysa oo micnaha kooxdan kaloo kasoo horjeeda maxamuud sayid iyo kooxda kale ayagana ma aqbali doonaan marka sida ugu wanaagsan waxa weeyaan in yani gacmaha shisheeye oo ku jirtay dhinac isaga riixaan caqliga xigmadu ay taliso oo micnaha waxuna isku waafaqaan doorasho nabad ay dhacdo afrika inta badan doorashada afrika ka dhacda horta xalaal maba noqotaba kenya hataa noqon weyday waxa weeyaan waxaa la fiiriyaa oo keliya war si amni oo amaba u dhacday si amni ah oo ammaana doorashadii ugu dhacday taa unba horta la eegayaa yani waxaa doorasho ammaan leh oo uu dhib ku daadanin oo wiil soomaaliya uusan ku dhiminin oo wiil soomaaliya uusan ku barakicin ummad soomaaliya uusan ku barakicin waxa aan doonaya inay dhacaan taa weeyaan marka taana waxay ka go-an tahay walaalkii maxamuud sayid iyo ninkaa la yidhaha xidig inay wada fadhiistaan wada hadlaan oo micnaha ummadda aan la jahawarininin oo micnaha aanan la keenin taa marka waxa weeyaan waa inay inay ka fikirayaan loo baahan yahay waaya aad baad umahadsanta halkaaga ii joog waxaan ku noqonaya madaxweyne ku-xigeenka jubbaland inta aan xasuusto jubbaland waxaa jirta in cunugii ku dhashay maalinkii qalalaasa uu ka bilowday hadda uu ku ilmo dhalayo mar dhowna laga yaaba inuu awoog ku noqon kara xataa dadka ku dhaqan jubbaland oo qabiilo kasta oo soomaaliyeed isugu jiro dhibaatooyin way soo daashatay hadda waxyaabihii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey waxaa la rajeynaya inay degtay oo xoogaa xataa ammaanka uu micnaha xoogaa wax isbedela qabaa'ilaadka iyo wixiisi haystay noloshii iyo mustaqbalkii jubbaland ee rajada laga qabay sideed ku hirgelin kartaan adinka oon wax dhibaato ah geysanin oo maamulkii ah oo haddii doorashada laydinkaga adkaadana aad talada ku wareejin kartaan haddii kaleetana aad dadkii deegaanka iyo qabaa'ilaadka isugu soo dhoweyn kartaan maxamuud saar horteed baa mahadsan tahay aad iyo aad waxaan u ogahay inaad xoogaal u tahay deegaanada waxa ka jiray jabhadaa kala gedisan baa marba guruub qabsanayeen maanta dawlad baa ka jirta ummad heshiisay oo hal calan leh oo dastuur leh oo baarlamaan leh oo golayaal fulin leh oo hay-ado dawli ah leh baa maanta ka jira jubbaland dhulkaanu waa ammaan siyaasadana waa halkeeda amnigana waa halkiisa waxaan aaminsanahay su-aalaha qaar waxaa guddiga madaxa banaan oo doorashada ayaad inaad weydiisaan xaq ugu leedihiin afraaca doorashada iyagaa dejiyey shuruudaha musharaxiinta iyagaa dejiyey cidda ku guulaysatay inay isregistrayso oo qaadato shahaadada musharaxnimada ah ayagaa sameeyey cidda ku guulaysan weyday ama dib ugu noqotayna ayagaa garanayo meesha nadaan baa ka jiro saaxiibkay aniga isaga soddon sanaan saaxiibo nahay dadkana waa ka wada dhalani waa naqanaa odayaasha jubbaland sida ugihiisii xildhibaanka ka dhigay xilligii dawladdii xasan sheekhna dhisay ergadii dooratay xilliga hadda ugu dambeysay doorashada jubbaland lagu qabanayna keentay xaggee joogaa caawa xaq ma u leeyahay inuu xildhibaanada soo xulo mase waa faas waa su-aal aniga kii kale waa saas oo kale waxaa weeyaan annaga intaan ognahay ka mas-uuliyad ahaan iyo khabaaraadkaan hayno odayaasha xaqa u yeesha inay soo dhisaan baarlamaanka laba odaybaa ka maqan labada oday xamar bay sanad joogeen xamar bay sanad fadhiyeen kalasoose jubbaland lagama casuumin xamar bay ka yimaadeen dal la aruuriyey oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka inta la geeyey kaarar loo soo sameeyo la yidhi odayaashan baad hogaaminaysaan baa loo soo dhiibay professorkan ku raacsanahay waxa meesha ka socdo iyo buuqa yeerayo iyo shidada waa wax ka baxsan nidaamka jubbaland iyo dadka reer jubbaland ka baxsan weeye saaxiibkay cabdishiid xidig haddii uu registrationka qaato shuruudaha nidaamka meesha loo dejiyay inuu raaco shan iyo todobaatanka uu ku tartamo dadka ugu nasiibka badan inuu ku guulaysto kamid noqon lahaa muusan yeelin aniga waxaan u arkaa inay musharaxiin aan madax banaaneen oo siyaasad kale ka dambaysto inay ahaayeen kadibna lagu yiri processka oo aanu annaga iyo ku heshiinay jubbaland isma sharaxi kartaan wasaaradda arrimaha gudaha xeer u musaamaxayo iyo dastuur u ogolaanaya inaysan jirin marka siibay dabagaleen taasayna ku waayeen xuquuqdii ay musharaxnimada ku qaadan lahaayeen jubbaland doorashada waa ka dhici sidaa guulaysanaya intaa ka baxsan cidda keenta ayaa mas-uuliyadda qaadanayso ummadeeda iyo deegaankeeda dhibkay kusoo kordhisa xidig aan siiyo wa waa mahadsan tahay saara mar kale horta waxaan rabaa professorka professorku waa mahadsan yahay aada u mahadsan yahay anoo aadna u salaamaya waxaan dhihi lahaa inuu dhab u taabto horta xaaladda jir profesorow annaga waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaala oo midda ka dhacda soomaaliya oo kale oo deegaanada kale ka dhacda inay ka dhacdo war boqol kiiba labaatan boqol kiiba soddon ha xadaan ama ha boobaan boqol kiiba labaatan ha boqol kiiba lixdan doorasho xalaalaan u baahannahay macallinow waxaa laga rabaa inaad keentid wax khaldan aad sheegtidaa laga rabaa nimanka diiday inaan is-sharaxno oo campaign garayno waad ogtihiin labadiinaba markhaati baad ka tihiin iyo saaxiibkii sayidba airportka kismaayaan kasoo lugeeyey anoo la i diiday dadkii iga soo qaadi lahaa iyo dadkii igu soo dhaweyn lahaa waad og tihiin caqabadaha jira iyo inta maxaanku idhaha murashaxiinta caqabadaha haysta waxaasoo dhan baa muuqda doorashaana la yidhi waxaa la yidhi doorasho haddana kambeyna lama samayn karo doorashona kama socoto waxay yidhaahdeen saddex xildhibaan ba saddex qof baa naloo keenaya mid baan ka qaadanaynaa anigii murashaxa ahaa anigiibaa jaadkiina ajuurigiina ah oo maxaanku idhaha hal ka qaadanayo waxay yidhaahdeen toban qof baa usoo saxiixaysa qofka murashaxa madaxweynaha noqonaya xildhibaanadiina weli lama soo xulin xaggee shuruudahani ablakil ku yihiin oo lagu ablaay garayn karaa adaan ku weydiinayaa professorkaag waxaa soo haray arrinta oo saaxiibkay sayid uu ka hadlaayo oo ah maxaanku idhaahdaa waa ammaan ammaanka waa sax calan bay leedahay waxaan ku idhahdaa waa dawlad nidaam bay leedahay doorashadii baa laydinka rabaa inaad qabatiin waxaa laydinka rabaa doorashadii inaad ku tartin haddaad dadka wax fiican u qabateen dadku idin doortaan haddaydaan wax fiican u qabanin oo dadku idinka leexdaan inaad ka leexatiin laakiin wax fiican baan qabanay annagaa joogayna meesha ma taalo waxaa soo hadee dhinacaa murashaxiinta waxa weye midda uu saaxiibkay ka hadlay oo uu yihi murashaxiin meel kale laga soo diray so horta sideedaba muqdisho in laga yimaado dembi maaha waa caasimadii qaranka soomaaliyeed in muqdisho laga yimaado ama la aadana inay dembi tahay in caasama caasimada wadamo shisheeye la aadana inay inayna dembi ahayn inay wax fiican tahay horta aniga meeshay ka timid shacabka soomaaliyeed baa la weydiinaya waxaa soo haray odayaasha odayaasha iyagiiaba joogo aniga hadda odayaasha uma ihi abukaato umana hadlaaya waana wax jira oo aan la qarin karin waa beriya shacabba laguma qariyaa layidhi way joogaan waana la yaqaanaa wuuna ogyahay maxamuud sayid iyo odayaasha iyo adiga saare khadka ku jira maxaanku idhaha hogaaminaya dooda aad baad utaqaanaa dhaqanka halkaan joogiya sidaa yihiin oo maxaanku idhahdaa kuwa shalay iyo baraad abuurmay aan ahayna soo jireen soo jireen soo jireena ayaa meesha jooga waxaa meesha loo baahan yahay oo oo loo baahan yahay wanaag baa loo baahan yahay wanaagana waxaa la rabaa dadka meesha jooga puntland bay ka dhacday doorasho federaalka ka dhacday koonfur galbeed bay ka dhacday maxaanku idhaha kala duduwanaadaa siyaabo kala duduwan ha u dhacaan laakiin at least eighty percent seventy percent hataa haddii aabasi saxa loo qabto waxbay ahaan lahay waxaa soo haday arrinta ku saabsan dhibaata inayna jubbaland ka dhicin annaga in dhibaata ka dhacda ma rabba wax kastaanu dulqaadanay laakiin waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaala inay dhacdo oo toddobaatan iyo shanta xildhibaan oo beeruhu la yimaadeen marka ay la yimaadaan hool la galo dhalooyinkai halkaa la dhigo kaamirooyinka caalamka la kor saaro xildhibaanka loo yeedho warqadoo cad la siiyo uu codeeyo halkaa laga soo saaro qofka ku guulaysan uu noqdo kii ku guulaysana aanu la shaqayno intaasaa loo bahan yahy intaa sidii lagu heli lahaa yaa loo baahan yahay caydiidna garle calina garle looma baahne waxaa loo baahan yahay hebelow waa gar daran tahay hebelow garaad leeda professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed ambalsiyo ortaaray cabdirashiid xidigdid buu ku saxsan yahay waxa weeyaan inay ka dhacda meesha doorasho xalaal ah oo micnaha runtii transparent ah credible ah lagu kalsoonan kara inay timaado waa waajib saaran nimanka nimanka talada haya weyaan nimanka nimanka talada haya ee t waktigoodu dhamaanayo inay sameeyaan jawi micnaha yani waxa weeyaan cadaalad ay wax ku dhici karto waxa ayagay dad ugu jirtaa ummadana dad dad baa ugu jirto cabdinta cabdinta uu ku saxsan yahay dadka micnaha waxa weye dadka inay si xora u kambeyn gareeyaan fikradaha ay doonayaan waddanka inay ku maamulaan ay gadaan yani gobolkan waa gobolka ugu barwaaqda badan wadanka soomaaliya weyaan waa gobol micnaha xoolihii iyo beerihii iyo kalluunkiiba yani waxa kulansaday weyaan haddii micnaha gobolkani uu hagaago oo gobolkani micnaha gobol micnaha maamul fiican uu ka dhasho oo dad fiican oo xikmad leh oo micnaha vision leh ay qabtaan waxa weeyaan waa gobol micnaha soomaaliya tusaale loogu qadan karayo weyaan adigoo mahadsan professor cabdihaab sheekh cabdisamed sida muuqata hadda igad ayaa dhowrkii cishe lasoo dhaafay ku sugnayd magaalada kismaayo ilaa iyo afartii bishan agoosto waxay soo saareen war-saxaafadeed ay uga hadlayaan doorashada ka hor oo ay leeyihiin doorashada jubbaland oo hagaagto waxa ay ka dhigan tahay in soomaaliya hanaankii dibudhiska iyo dowlad wanaaga uu ka hirgelay nabadii iyo ammaankii iyo deganaanshiyaha iyo kobaca dhaqaalaha iyo wax walbana la amba qaadayo marka bal igad markaad fiirisid war-saxaafadeedkeedan dhinacyada way la kulmeen odayaasha dhaqanka way la kulmeen ururada bulshada ay la kulmeen maamulka jubbaland ay la kulmeen musharaxiinta ay la kulmeen maxay ka bedeli kartaa sida haatan ay wax yihiin
ortaigad waxa weyaan igad waxa weyaan waa igad lafta qodhada su-aala badan baa ka taagan runtii marka dhab dhabta laga hadlo waxyaaba badan bay igad ku guulaysan laada inay samayso laakiin imanka waxa weeyaan igad waxaa waxaa waxaa waxaa hor yaala in micnaha wax un ay ku heshiyaan labada dhinac iska soo horjeeda inay ka shaqayso oo ay dhexdhexaadiso oo micnaha si dhaba u dhexdhexaadiso oo si dhaba loo wada hadla qadiyadda in maanta masi ka taagan qadiyadda maanta laga wada hadlayo doorashada ah in si sax loo wada hadlo in yani dadka micnaha waxa weeyaan waasida soo xulaya barlamentarianka inay yihiin ugaasida saxda inay yihiin ugaasi micnaha yani gacanta lagu soo qoysan noqonin oo micnaha ugaasku waa sax iyo besha masali karayo xor uu yahay fikir fikirkiisa xor u yahay qofka micnaha uu doo isagoo dooran inuu xor u yahay amnaankiisa in la sugu la sugu karayo oo aan agajiblayn iyo macnaha waxa weeye cabsigelin in barna aan lagu qabanin marka igaad waxa loo baahan yahay maadaama imanka macnaha waxa weye asal amison inay mas-uul ka tahay ammaanka ay mas-uul ka tahay in odayaasha ammaankooda ay sugto in liiska micnaha lasoo gudbiyay sax yahay inay ku wada qanci karaan labada dhinac iska soo horjeeda micnaha siyaasiyiinta ay ku qanci karaan inay keento micna maamul cadaalad ah oo micnaha oo sax ah oo lagu kalsoonaan karo oo ka dhigi karta doorashada maanta ka dhacaysa yani jubbaland ka dhacaysa mid xalaal ah oo sax ah oo micnaha waxa weeye caalamka uu aqoonsan karayo dowladda dhexe ay aqoonsan karayso micnaha waxa weeyaan yani credible ah dadka shicibka ku nool jubbaland ay aqoonsan karayaan taa ayaa loo baahan yahay marka africa union ay ka shaqeeyaan oo si sax ay uga shaqeeyaan africa union waxaa loo baahanya inay midoobaan maanta ay dadku waxaa doontaa inay iska soo horjeedaan marka inay midoobaan aa loo bahan yahay hal mowqif ay qaataan oo micnaha wax saxa oo dhab oo lagu kalsoon kara meesha ay keenaan aad aad u mahadsan horta arrinta igad baan rabaa arrinta igad baan rabaa in yar professorka waxaa laga yaaba waa ka maqaya laakiin anaga kismaayo joogay inta ay joogeen oo dhan igad horta waa timid halkan raga khiyaara yimid anoo aada ugu mahad celinaya laakiin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dadkaas waxaa loo diiday access ama ama ama dhaqdhaqaaqii ay ku arki lahaayeen cidda ay u baahdaan waa laga xayiray yaa u diidaaya annaga murashaxiinta maamulka maamulka dadka hadda jooga ayaa ka xayiray dhaqdhaqaaqii dad kooban oo iyaga ay ugu talagaleen oo ay u diyaariyeen oo ay maxaan ku yidhaha xafidiyeen waxa ay ka hadlayaan ayaa loo diyaariyey dhinac kastoo ay tahay waxaa dhacday anaga murashaxiinta waa la kulanay waxaana kula kulanay xarunta u n k airportkan kula kulanay ha odayaashii dhaqankay la kulmeen oo airportka kulanka weyn ee ka dhacay sara sara sara itaadi siday ku timid baan rabaa inaan kuso odayaasha dhaqanka inay la kulmaan wax sahal ku yimid ma annaga waa laga xayiray dhaqdhaqaaqii oo dhan inay cid la kulmaan cid loogu talagalay oo loo diyaariyey oo maamulka u diyaariyey oo maxamuud sayid iyo tiimkiisa ay u diyaariyaan maana hal qof oo kale inay la kulmaan waa laga ilaaliya laakiinse annaga aqoonta aan u leenahay iyo connectionska iyaga waxaan suura gelinay inay annaga nala kulmaan oo xarunta u n k airportka ay nagula kulmaan markii loo diiday magaaladii inay kulan ku sameeyaan waxaa dhacday markii halkaas ayaa referencega ka yimid odayaashii laga qarinhayay inay la kulmaan oo annagu aanu keenay inaanu dhahno odayaashaasaa lagala maarmaan inaad la kulantaa shalay waxay suurageli weyday odayaasha afar saddex meelood baa lagu balami oo la yidhi halkaasaan idinku imanaynaa oo suurageli wey
cabdirashiidhorta ma ahan waa dunyada waxaan jirin iyo qof rabitaankii iyo qof eedii maahana wax xaqiiqda laga hadlaya igad waa timid annaga waxayna weydiisteen inay arkaan guddiga doorashada waxay la kulmeen guddiga doorashada waxay la kulmeen odayaashii xildhibaanada xulayey oo isku dhan oo reer jubbaland ahaa waxay la kulmeen bulshada rayadka waxay la kulmeen xildhibaanada qaranka oo goobjooga ka aha doorashadoo labada aqalba ka koobnaa kadibna waxay la kulmeen musharaxiintii hore ee diiday inay registrationka qaado oo damaca musharaxnimada ku jiray oo magaalada guryo waaweyn ka degan oo ku xoolo qalato ayagoo aan musharaxnimadii qaadanin ayaga ayaa waxaan kullibi waxaad iskula kulmi kartaan xarumaha dawladda iyo meelaha ammaanka ah oo meel alla meesha adinku degan tihiin saaxiibtay xidig iyo raggiisa iyagaa doortay inay u n ka kula kulmaan annaga maana faragelin kadibna igad waxay noo sheegeen markay liistiga xaqiiqda ahaa raadiyeen inay laba oday maqan yihiin odayaasha dhaqankana ay u sheegeen labada odayna xaq baad uleedihiin arkaan mid waxay ka diidiidan yihiin arka annaga waa cabsuunay guddigii waa cabsuunay waa naga mid ayagana way la kulmeen horta runtii professorka waxaa laga yaabaa inta badan baraha miidiyaha iyo waxaan waayadan dambe soomaaliya kala geeyey inuu daba socdo xaqiiqda jubbaland waxay u howlgashay doorasho xor iyo xalaala inay qabato way hal sanuu brocesskan soo socday hal sanuu soo socday hay-adaha dawladda golaha wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland baa soo abaabushay habraac iyo xeerkii hore guddigan mandatekiisa waa dastuuriyan baarlamaankii baa meelmariyey eerli sanadkaa markuu bilaabanayay guddigan baa la dhisay guddigan waa madax banaan yahay doorashada iyagaa maamulayo waata daqiiqad wax ka yar iugu soo koob hay-adaha dawladdana hay-adaha dawladdana hay-adaha dawladdana siday u shaqaynayaan ciddii xildhibaan xuli lahayd iyo ciddii xildhibaan u tartamaysay iyo ciddii madaxweyne u tartamaysay iyo guddigaasna santar bay isu yihiin runtii marka laga hadlo jubbaland doorasho xor iyo xalaala inay qabata ayay ka go-an waadna arki doontaan siday u dhacdo beentana way hari doontaa siyaasadda ka imaanaysa waxa jubbaland iyo dadkeeda ka baxsan oo banaanka ka imaanaysa oo ku dhisan nin baan jeclahay oo waxaan rabaa inaan madaxweyne ka dhigo ninna waa necbahay oo waxaan rabaa inaan meesha ka saaro oo fax wareer shacabkii inay tartamaan oo xamar laga soo abaabuliyo oo gruubka ahaa waatay taas dib uguma noqonayna hadda en Ayagoo maxab xor- adigoo ayagoo mahadsan xor adigoo ayagoo mahadsan xor ah bay kasaanyo joogaan madaxweyne ku Staff baa xigeen la siiyey eelaboorka laga soo dhaweeyey eelaboorka laga soo dhaweeyey staff baa la siiyey guryahay degan yihiin bulshada ay la shiraan waa kuwaa cidda maalin keli a waddo ka xaniftay waa inay caddeeyaan weye waayahay taas dib uguma Marka noqonayna hadda waxaan- gabagabadii aan maraynaa intaas xalka waxaan isma saaro annaga waa xalka ii sheeg gabagabadii ayaan maraynaa dastuurgan u dhaaranay halka halka waxaa weeye jubbaland doorashaa ka dhacayso baarlamaankiina waa loo tartamayaa odayaashii iyo beelihii iyo xodxodashaa socoto ciddii een noqon lahayd xildhibaanadii hore oo tartamaya iyo xildhibaanada cusubba cid ilaahay u nasiibaa guulaysani baarlamaankii waa dhismayaa kadibna halkaas suuq la dhisayaa madaxweynihii baa loo tartamayaa ciddii kusoo baxdo oo codeeriga yeelataana la dhaarinayaayo jubbaland afarka sano dambe een hogaaminayso waayahay halka waa in doorashadaas iyo habraaca guddiga doorashada ay dejiyeen madaxa bannaan iyo nidaamyadii shuruucda doorashada loo dejiyey oo dowlad goboleedka ay mas-uuliyaddeeda leedahay waa in loo hogaansamo wey halka aad baad u Ayada mahadsan tahay waaye nincadaysi naamcadaysi wax xeerka ka baxsan soomaalida kusoo daashay cid yeelaysa inay dib ugu noqotana ma jirto een waxaan siinayaa mudane xidig inta aanan u gudbin een professor cabdiwahab sheekh cabdisamed een adigana wax ka yar daqiiqad maxay kula tahay xalka haddaad iigu soo koobto saaray adoo aada u mahadsan horta saaxiibka maxamuud sayiid aada waxaa u fiicnaan lahayd xilli xilliyadii barakeysnaadaa lagu jiraa ilaahay inuu ka cabsado doorasho xor iyo xalaalna uma socdo wanaag inuu meesha ka dhacana ma rabo inuu maxaan ku idhaahdaa si fiican oo xataa boqolkiiba eh, kontona wax u maamulana ma rabo xildhibaanada odayaashu ay soo qori lahaayeen asaga gacantiisa ku qora rag oo dhani inta tiimka ayagaa wada qorta odayaashii oo dhanna waa la baakin gareeyay shan iyo labaatan iyagoo ah waa kuwa banaan ka fadhiya halka annagu waxaan u aragnaa doorashooyinka soomaaliya ka dhaca siday u bixi jireen doorashada ha lagu celiyo guddi Waa- doorasho ama kan ha ahaado ama mid kale ha ahaado ama kaanaga ha ahaado ama iyagoo laysku daray ha noqdo meeshuu ka dhici doono waa meesheeda laakiin midka muhiimka wuxuu yahay odayga dhaqanku inuu xildhibaan ka soo xulo xildhibaanadaasi ay noqdaan xildhibaanadii murashaxiintu inay tartamaan shuruudihii la raba ha lagu keeno shuruudaha aanaan buuxinaynin annaga ma jiraan laakiin waxaan rabnaa doorashadaasi xor iyo xalaal inay noqoto boqolkiiba toddobaatan in aliista ay macquul tahay soddon ha xadaan ama ha boobaan waxba kama Ugu qabto dambeyntii.
afrika oo dhan bay ka dhacdaa waaye waa gaari doonaa boqolkiiba boqol inay noqoto waxaan ka rabnaa boqolkiiba toddobaatan xor iyo xalaal inay ka dhigaan eedaynta kale iyo maxaan ku idhaahdaa dadka kale iyo xagxagashada kale intay iska daayaan soomaali oo dhan baa markhaati ka ah adduunka oo dhan baa markhaati ka ah sida wax u socdaan laakiin boob iyo cagajuglayn iyo dhibaato iyo maxaan ku idhaha qofkii iga soo horjeeda ugaaskii iga soo horjeedaan ruqsaynaya murashaxii iga soo horjeeda waktigaa ka dhamaaday murashaxa aan u arkay inuu maxaan ku idhaahdaa eh, uu tartanka uu uu culays ku Waa tahay.
keenayo waa ka Aad baad u mahadsan tahay.
xidhaynaa waxaasi wax la qaadan kara maaha waxaana rabnaa soomaali iyo caalamkuba inay arkaan waxaanan soo jeedinaynaa bahasha in dhexda la dhigo oo Waay.
doorasho xor iyo xalaala lagu laabtay nimankaasna nasiibkooda ay qaadaan oo ilaahayna aamidaan aaminaan ummadoodana aaminaan cidna xoog iyo iyo iyo iyo maxaan ku idhaha jujub wax kagama qaadan karaan waa tahay ugu dambayntii waxaan siinayaa professor cabdiwahab sheekh cabdisamed daqiiqad wax ka yar adiga qudhaada xalka maxaad is oran lahayd oo reer jubbaland iyo dhinacyadaba u habboon oo oo in lagu soo dabaalo ay tahay xaaladda waxa- waxaan kula talin lahaa qolooyinkaan tartamaya ama muxaafadka ama mucaaradkaba ha ahaadaane inay ummadda u turaan ummadba inay u turaan ayaga isu tanaasulaan yacni wax un yacni ummadda u cuntumi kale ay ku heshiiyaan waa in la ixtiraamo odayaasha dhaqanka in la ixtiraamo waa tahay oo macnaha ay xor noqdaan oo ay si xora wax u xuli karayaan waa inay dhex- waa inay dhacda doorasho saxa oo xalaal ah oo adliista macnaha yani ummadda meesha ku nool u wada cuntumi karaysa waa inay dhacdaa dad macnaha waxa weeyaan yani doorasho la la oran karayo doorashadani macnaha adliist macnaha waa macquul oo ummadda ay u cuntumi karta ma aragtay aad waa in ummadda loo turaa waa in dadka loo turaa waa in macnaha yani qabadka waxa weye la ixtiraamaa waa in macnaha uusan dhiig ku daadan haba yar doorashada uusan dhiig ku daadanin waa tahay maxaa yeelay adduunka o dhan baa eegaya oo jubbaland eegaya caalamka o dhan baa idan fiirinayo war arrintu way ka weyn tahay kismaayo way ka weyn tahay caalamka o dhan baa laga eegaya war nimayaho u dhaqma si dad dad mas-uula u dhaqma oo isu tiraasula oo isu tura oo walaal noqdo oo wax isu quura aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiinba mudanayaal doodan aad baan ugu farxsana inaad igala wada qayb gasheenna adaa badan saaray aad baa umahadsan tahay guud ahaana barnaamijkeennii faaqdaada toddobaadka ayaan toddobaadkan intaasi ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galay oo aan u mahad celinayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayiid aadan oo ku sugan magaalada kismaayo rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo ku sugan magaalada nairobi islamarkaasina ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo sidoo kaleto xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo isagu ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee jubbaland kuna sugan kismaayo doodiina waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
taasina waxaa ku eeg barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo ay toddobaadkan inala socotiinaysay sahraa cabdi axmed halkaad ka dhegaysanaysaana waa washington gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan ay ku luuqaynaysa fanaanada saynab ciige maxamed
heestaasi dhegaystayaal ay ku luuqaynayso fanaanadda seenib ciige maxamed ayaan ku gebagabayn doonaa idaacadda galabnimo halkanna waxaa soo wada jira idaacadda galabta idinkala socodsiinaya sahre ciidlan nuuryaani waa cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo guud ahaan bahda v o idin leh nabadgelyo